raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada wararka idaacadda siinba kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa shir guddoomiyey kulan ay yeesheen golaha wadatashiga qaranka ah iyo xubno ka tirsan midooda musharaxiinta taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen doonsiday waxyaabo maanka dooriya oo la doonaya in lasoo geliyay muqdisho guddiga maamulka doorashada somalilan ayaa shaaciyey in dib uraac uu ku yimid qabashada kuraas la qorsheeyey in doorashadooda maanta la qabto waxgaradka kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan ayaa si weyn kaga horyimid doorashada xubnaha gobolada waqooyi siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey warmurtiyeedkii shalay ay soo saareen amba ay ka soo saareen qabsoomida doorashada furan hogaamiyaasha jubbaland iyo koonfur galbeed madaxda dowlad goboleedyada ayaa loogu baaqay in ay dadejiyaan doorashooyinka dalka wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya ayaa magaalada bayruud ee dalka lubnaan kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda dalkaas wasiirka waxbarashada soomaaliya ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa dalka turkiga dowladda federaalk soomaaliya ee ka qayb gashay shirka horumarinta ciidamada keedka dowladda federaalka ah ayaa la sheegay inay diiday in la baaro tacadiyada xuquuqda aadanaha ee lagu eedeeyay etoobiya
warka subax ee idaacadda simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarkii iskudaweynta dhirta ee caynulcaafiya xarunta caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal waa sabti taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa sideed iyo tobanka bisha labiyo tobanaad disembar sanada labada kun kooiyo labaatanka farsamada warka waxaa ka hagaajinaya cabdifataax xuseen rashiid rashka niko cabdirashiid maxamuud nur ayaa idiin warramay saaka ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa waxa uu shir guddoomiyey kulan ay yeesheen golaha wadatashiga qaranka iyo xubno ka tirsan midooda musharaxiinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa habeenimadii xalayteed waxa uu shir guddoomiyey shir aaladda fogaan araga ku qabsoomay oo ay yeesheen golaha wadatashiga qaranka kaasi oo diiradda lagu saaray arrimo badan oo qeyb ay ka ahaayeen doorashooyinka dalka wejigii hore ee kulankaasi ay wadayeesheen ayaa waxaa warbixin lagaga dhageystay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro kaasi oo faahfaahin ka bixiyey dib u dhacyada ah ku yimid jadwalka doorashooyinka hufnaanta doorashada iyo weliba wada shaqeynta ay markaasi ugu baahan yihiin madaxda dowlad goboleedyada dalka waxaa sidoo kaleeta kulankaasi ka qeyb qaatay xubno matalayay midooda musharaxiinta oo ay kamid ahaayeen madaxweynihii hore ee dowladii kumeel gaarka ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaana sidoo kaleeto kuwaasi oo madaxda golaha wadatashiga qaranka ka dalbaday in la saxo qaladaadka ka jira habaraacyada doorashooyinka iyo sida ay lagaba maarmaanka u tahay hufnaanta doorashooyinka dalka wadahadal iyo falanqeyn dheer kadib xubnaha golaha wadatashiga qaranka waxa ay isku raaceen in si kama dambeys ah loo dardargeliyo qabashada kuraastaasi doorashooyinka iyo weliba in golaha wadatashiga qaranka oo isugu yimaado kulan dhowaan loogu arinsanayo dhammeystirka doorashooyinka waxaa walaac xoogan ay golaha midooda musharaxiinta ay maalmihii lasoo dhaafay warar ay soo saarayeen kaga muujinayeen doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ay tilmaameen in culeysyo fara badan iyo boob xoogan xilligan uu ka jiro iyagoona ku baaqay markii ugu dambeysay in gebi ahaanba doorashada la joojiyo dibna loo saxo waxyaabaha eedaha iyo cabashooyinka kasoo yeeraya qaar ka mid a musharaxiinta u taagnaa xilalka golaha shacabka iyo weliba golaha aqalka sare oo xubnaha golaha midooda musharaxiinta ay sheegeen in hufnaan la-aan badan iyo weliba sixitaan la-aan ay ka jirto hanaanka iyo weliba qaabka loo maamulay doorashooyinka golaha shacabka waxaana walaac badan muujinayay siyaasiyiinta arrimaha siyaasada soomaaliya u dhuundalola kuwaasi oo xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ku dhaliilayay in ay ka gaabisay hanaankii iyo weliba hufnaantii laga sugayay ee ku aadan arrimaha doorashooyinka iyagoo tilmaamayay in doorashada ay xilligan ku socoto qaab boob ah oo lasii ogyahay dadka doorashadaasi kusoo bixi karo taliska ciidanka booliska soomaaliyeedna waxa ay sheegeen inay gacanta ay ku dhigeen doonsiday waxyaabo muqaadaraad ah oo la doonayay in lasoo geliyo magaalada muqdisho taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen doon siday waxyaabo muqaadaraad ah oo la doonayay in lasoo geliyo muqdisho iyadoona ciidamada booliska ay habeenimadii xaleyteed tilmaameen in gacanta ay ku dhigeen doontaasi oo la doonayay in lasoo marsiiyo xeebta liido ee muqdisho waxaana doontaasi la tilmaamay in ay kasoo sharaactay magaalada hobyo ee gobolka mudug ee maamulkaasi galmudug waxaana mas-uuliyiinta booliska soomaaliya ay sheegeen in doontan xilligii ay ku rarnaayeen waxyaabo muqaadaraad ah oo aan la ogoleen in dalka lasoo geliyo xilligan iyagoona tilmaamay in ciddii lagu arko arrimahaasi sharciga lala tiigsan doono afayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan oo warbaahinta kula hadlay xeebta liidooye muqdisho oo lagu soo bandhigay doontaasi ayaa sheegay in howlgal culus oo ka dhan ah maanduuriyaha ay bilaabeen dhowaan ciidamada booliska soomaaliya oo kaashanaya kuwa gobolka banaadir waxaana uu tilmaamay in doontaasi ay siday waxyaabo badan oo maandooriye ah oo markaasi isku dhex jira sidaasina ay uga hortageen maalin kasta ama markasta oo markaasi ay isku dayaan in waxyaabo xilligan maandooriyahi ay wax badan ka qaban doonaan dadka lagu arkana ay sharciga la tigsan doonaan waxaana afayeenku sidoo kaleeto uu baaq u diray ganacsatada soomaaliyeed oo ugu baaqay in waxyaabo aan la ogoleyn oo kotorobaan ah in xilligan dalka ay soo geliyaan bihii maalmahan oo dhan ay la diriraysay qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo uu weheliyo maamulka gobolka banaadir oo uu ahaa la dagaalanka waxyaabaha muqaadaraadka ah ee fasahaadiyey bulshada iyo dhalinta soomaaliyeed qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo kaashanaysa ciidanka gaarka u tababaran waxay maantay gacanta ku soo dhigeen dooni siday waxyaabaha muqaadaraadka ah iyo tubaaka oo laysku soo qariyey layskuna soo habeeyey marka ciidanka booliiska soomaaliyeed guud ahaan iyadoo ay wakiil ka tahay qaybta guuda booliiska gobolka banaadir maqribnimadii kadib waxay gacanta ku dhigeen doon siday waxyaabahan gadaasheeda ka muuqdo aad idinkuba arki kartaan sida loo soo habeeyey oo loo soo tolay waxyaabahan horena waa uga dignay doomaha iyo milkiilayaasha iyo dadka lacagta leh ee lacagtooda ku bixinaya inay badda soo marsiiyaan waxyaabo bulshada fasahaadinaya taasna ma aqbali doonno haddaan nahay ciidanka booliiska soomaaliyeed mana laga yeeli doono goob kastoo ay tagaanna waa ugu dabageli doonnaa sida haddaba idin muuqato waxaa bulshada soomaaliyeed kuma maahdaa maxaa caweyska loo tumaa habeen waxbaa ku jira maxaa doomaha loo soo raacay oo loo soo saaray jawaanadan habeen madow loo dejinaa oo maalin cad loo dejin waaye namber kow waxaa lagala dhuumanayaa haddii ay muqaadaraad ahaynna canshuurtii ummadda soomaaliyeed oo loo baahnaa in laga qaado bulshada qof walboo ganacsanaya namber labo waxaa lagu hoos qarinayaa waxyaabaha kotorbaanka ah bulshada fasahaadinaya ee dhaqanka dhalinta soomaaliyeed ku dheelaya taasna maantay booliiska soomaaliyeeda u istaagay in laga hortago mana aqbali doonno cid walboo ku lug lahow waa ku ognahay waana kugu soo soconaa mana joogsan doonno goob kastoo lagu iibiyo ama lagu gado ama lagu dejiyana ciidanka booliiska soomaliyeed agtay saari doonaan bulshada soomaaliyeeda leh doomaha waxaan ugu baaqayaa inay ka waantoobaan ay soo qaadin waxyaabaha muqaadaraadka ah haddii kale booliiska soomaaliyeed doonta milkiilaha iska leh ee cid walbo kotorbaanka soo qaada waxaan la tiigsan doonaa maxkamadda ku shaqada leh ciqaab ciqaabtugu adagna waa la waafaji doonaa insha allah ciidamada ammaanka gaaraana kuwa booliska soomaaliya waxa ay maalmihii lasoo dhaafay ay si xiriir ah ay tilmaameen in howlgallo ka dhan ahi waxyaabaha ammaanka doori ah ay ka sameynayeen gudaha magaalada muqdisho iyagoona tilmaamay in gacanta ay kusoo dhigeen warshado lagu sameyn jiray maandooriyaha sidoo kalena waxaa hay-adaha ammaanka dowladda ay gubeen noocyada kala duwan ee maandooriyaha iyadoo gacanta lagu soo dhigay dadkii ka ganacsan jiray ayna tilmaameen in sharciga la horgeyn doono guddiga maamulka doorashada somalilan ayaa waxa ay shaaciyeen in dib udhac uu ku yimid qabashada kuraas la qorsheeyey in doorashadeeda maanta ay muqdisho ay ka dhacdo war qoraal ah oo kasoo baxay guddiga maamulka doorashada xildhibaanada labada aqal ee somalilan gobolada waqooyi ayaa waxaa lagu hogeysiiyey in dib udhac uu ku yimid qabashada kuraasta tirsigoodu yahay hob laba boqol lixdan iyo labo hob laba boqol labaatan iyo sagaal hob laba boqol konton iyo afar iyo hob laba boqol konton iyo shan islamarkaana maalinimada axadda ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha diseembar labada kun koo iyo labaatanka la qaban doono kuraastaasi waxaana sidoo kaleeto guddiga maamulka doorashada ay ku wargeliyeen musharaxiinta u tartamaysa kuraastaasi in beri oo sagaal iyo tobanka bisha ku haasteysan ay usoo diyaargaroobaan qabashada kuraastaasi guddiga maamulka doorashada xildhibaanada labada aqal ee somalilan ayaa shalay waxa ay soo saareen in doorashada ilaa iyo afar kursi oo kamid ah xubnaha golaha shacabka ee gobolada waqooyi ay maanta oo sabti ay sideed iyo tobanka bisha diseembarna ay magaalada muqdisho ay ku qabanayaan balse xalay waqti dambe ayay war qoraal oo ay soo saareen waxa ay ku tilmaameen in doorashadaasi dib u dhac uu ku yimid iyadoona aysan cadeynin waxyaabaha sida rasmiga u sababay dib u dhaca doorashadaasi waxaana ay tilmaameen guddigu in maalimada berita oo axadda ay sagaal iyo tobanka bisha diseembarna doorashadaasi ay muqdisho ay ka dhaceyso isla wararka somalilan ayaa ku guda jirnaayay waxgaradka kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan waxa ay si weyn xilligan kaga horyimideen doorashada xubnaha gobolada waqooyi ee la qorsheynayo in muqdisho lagu qabto wariyaha iyaga faysal cabdi faarax ayaa soo koobay
iyadoo guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ay dib u dhigeen hal maalin doorashada afar kursi oo ka mid ah gobolada waqooyi oo maanta lagu waday in magaalada muqdisho ay ka dhacdo ayaa gebi ahaanba waxaa qabashada doorashada afartaasi kursi kasoo horjeestay xubno kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan waxaana qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ama aqoon-yahanaduba ay qaadiceen in doorashadaasi la qaabto iyagoo sheegay in kuraasta ay tabashooyin ka jirto islamarkaana inta laga xalinayo loo baahan yahay in aan la qaban wax doorasho ah rofeor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah xubnaha kasoo jeeda gobolada waqooyi ayaa waxa uu sheegay in kuraasta doorashadooda la shaaciyey ay yihiin kuwo isqabqabsi badan uu ka taagan yahay islamarkaana qasab ay tahay inaan la qabanin doorashadooda inta laga xaqiijinayo cidda sida saxda ah uleh matalaada rasmiga ah ee kuraastaasi rofesoorka ayaa tilmaamay in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto haddii guddiga doorashada uu ku madax adeygo qabashada doorashada iyadoo aan wax heshiisa laga gaarin isagoo intaasi ku daray aqoon-yahanku islamarkaana ka digay in la isku dayo in la boobo kuraastaasi
wallaahi aragtida hadda wax aragtiya cusub oo soo kordhi karaa ma jiro waad ogeyn sida ay ku bilaabantay marka horeba wax saxa may ahayn kursigii ugu horeeyey soo baxaa wuxuu ahaa kursi mas-uul hadda sheeganaya inuu dad wax u qaybinayo haddana ma garanaysaa isagu boobka bilaabay markaa ninkii un baa la taagan oo sidii un bayna u socotaa un ma garanaysaa waxaan saxa in ayna soo bixin oo had iyo jeer ma garanaysaa wixii isagu uu banaynaya ay soo baxaan dadka laba nin baa hormooda laba nin baa hormood u ah labadii ninna laba dadka iyo beesha la tashada maahe waa niman dana gaara ka dhex arkay marka waxa weeye dadka meesha joogaana dad somaliland matala maaha magaca guud maaha ma matalaan waa dad oo dadka koonfurta ay kuraasi ku marti qaadeen oo yidhaaheen ma garanaysaa walaalaan nahay walaalnimaan ku siinaynaa ee dad deegaan iyo dad midna kasoo jeeda maaha waa dad ma garanaysaa lagu xusmaynayo kuraasidaasi marka wax doorashii meesha kama jiraan hadday doorasha jirto waxay kasoo deegaanamadooday kasoo geli lahayd ma garan marka taasi wax oo iska cad weeye waxa oo maanta maaha laalan waxa weeye dad dad cid matala maaha waa dad ma garanaysaa iska ma garanaysaa shan iskaga dhex jira dadkan deegaankuna dad fiican weeye reer koonfureedku dadka reer waqooyiga gobolada waqooyi kasoo jeeda way tixgeliyaan marka waad maqlaysay heerka ay marayaan somalilandta xaggaasi taasi waxay ku iman kartaa dal dadkiisu uu wax fahmi karo dal aan dadkiisu waxba fahmi karin oo laga bilaabo labaatan iyo hadda intii dowladihii isa soo bedbedelay oo dadku oo shacabka maanta dhiban ee lagu lagu la dhibayo xoolahooda lagu dulcinayo la karaamo dilayo way soo bixi doonaan mustaqbalka dhow qof iyo cod bayna tegi doonaan iyo iyo maxaa deegaan doorasho marka ninkii wax isku ah berri baa la garan doonaa laakiinse maanta madaxi ma jirta madaxda berrita mustaqbalkaan sugaynaa iman doonta insha allah dadka jooga koonfurta ayaa ka nacaan gobollada waqooyi maaha haddii ay gobollada waqooyi yihiin waxaa iman lahaa ma garanaysaa maamulka somaliland baa kasoo qaybgeli lahaa oo wax kusoo darsan lahaa laakiinse dadka jooga koonfurta kuwii hore oo kale unbay soo saarayaan wax isbedeloo meesha ka jiraana ma jiro
maanta oo sabti ah ayaa lagu ballansanaa in la qabto doorashada afar kursi oo ka mid ah kuraasta gobolada waqooyi ay ku leeyihiin aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya iyadoona doorashadaas guddiga doorashooyinka ee gobolada waqooyi ay si kumeel gaara hal maalin dib ugu dhigeen iyadoona aqoon-yahanada iyo waxgaradka kasoo jeeda somalilan ay dalbadeen in doorashada gebi ahaanba aan la qaban iyadoo aan wax xale laga gaarin
waa mahadsantahay faysal dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay diiday in la baaro taxadiyada xuquuqda aadanaha ee lagu eedeeyey dowladda itoobiya golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa cod waxa uu qaaday uu ku ansixiyey abuuritaanka guddi khubaro ah oo caalami ah oo baaritaan ku sameeya tacadiyada xuquuqda aadanaha ee dalka itoobiya codantaas waxay dhacday kadib shir shalay ee looga hadlay xaaladda xuquuqda aadanaha itoobiya taasi oo saraakiisha qaramada midoobey ay ka digeen in dagaalka itoobiya uu noqon karo mid baaha oo saameeya gobolka oidil codeynta shalay la qaaday ayaa kow iyo labaatan wadan oo kamid ah wadamada ku jira golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxay ku codeeyeen in markaasi ay ansixiyaan qaraarkaasi waxaana kasoo horjeestay shan iyo toban wadan halka kow iyo toban kalena ay ka aamuseen wadamada ansixiyey waxaa kamid ah kuwa qaarada yurub oo ay ku jiraan britain jarmalka halka kuwa kasoo horjeestayna ay ku jiraan soomaaliya iyo eritrea dhammaan wadamada afrika ee markaasi ku jira golahaasi ayaa waxa ay iskugu jiraan kuwa diiday iyo weliba kuwa ka aamusay wadamada ka aamusay waxaa kamid ah senegal libiya malaawi iyo sidoo kaleeto suudaan guddigan ayaa waxa uu ka kooban yahay ama ka koobnaan doonaa saddex qofood waxaana ay la socon doonaan xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka itoobiya muddo hal sana ahi dowladda itoobiya waxaa markaasi kasoo horjeesatay shirka maanta iyo weliba dhismaha guddigaasi waxaana ay sheegeen in shirkaasi ay afduubeen dhinacyo lehdana siyaasadeed sida hadalka ay u dhigeen dowladda wadankaasi itoobiya waxaana golaha xuquuqlisaanka ee qaramada midoobay amar ay ku bixiyeen in baaritaan caalami ah lagu sameeyo xadgudubyadii la sheegay inay ka dhaceen dalka itoobiya intii ay colaadaha ay ka socdeen midooda yurub ayaa golaha xuquuqul insaanka waxaa ugu yeeray kulan gaar ah oo ka dhaca jeneva kadib markii kooxaha xuquuqul insaanka ay sheegeen in gaboodfallo ay itoobiya ay ka dhaceen intii ay socotay colaada sanad jiirsatay ee dalkaasi xadgudubyadaasi oo ay sheegeen inay noqon karaan dembiye dagaal waxaana dowladda federaalk soomaaliya ay haatan xubno ka ahayd golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay iyagoona la tilmaamay in iyaga iyo dowladda eritrea ay haatan ay qaadaceen amaba codeyntaasi ay diideen in itoobiya baaritaano arrimahaasi ku aadan lagu sameeyo siyaasiyiinta soomaaliyeedna waxay soo dhaweeyeen warmurtiyeedkii shalay ay soo saareen ama kasoo saareenba qabsoomida doorashada furan hogaamiyaasha jubbaland iyo koonfur galbeed waxaana dhanka kale madaxda dowlad goboleedyada dalka lagu booqa xilligan in markaasi ay dadejiyaan oo ay si daahfuran u qabtaan marka la fiiriyo doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya xilli maalnimadii shalay teed kulamo ay yeelanayeen madaxda jubbaland axmed maxamed islaam iyo kan koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ay kaga hadleen arrimo dhowr ah ayna kasoo saareen qodobo muhiim ah oo ay ku heshiiyeen ayaa waxaa ugu muhiimsanaa qodobadaasi in madaxdu ay isla garwaaqsadeen in qabsoomida dardargelinta iyo dhamaystirka doorashada furan ay xal u tahay horumarka iyo weliba badbaadada dalka waxaana siyaasiyiinta soomaaliyeed xilligan ay si weyn ay usoo dhaweynayaan hanaankaasi weliba warkaasi ay soo saareen labadaasi mas-uul siyaasi siyaasiyiinta soomaaliyeed oo qaarkooda la hadlay idaacadda simbe ee muqdisho oo uu kamid yahay siyaasi bedel jaamac xirsi ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan wax lagu farxay ay tahay heshiiskaasi arrimaha doorashooyinka horey loogu sii ambaqaadayo oo ay soo saareen madaxda jubbaland iyo koonfur galbeed waxaana siyaasigu dhanka kaleeto uu maamul goboleedyada dalka xilligan ugu baaqay inay dadejiyaan doorashooyinka dalka taasina laga maarmaan ee u tahay xilligan dalka sida uu hadalka u dhigay
loo fiirsan karaa horta hadday maanta wax soo saareen oo waxbaan qabanaynaa oo dardejinaynaa dhaheen adar waa ku mahadsan yihiin waana wixii laga sugayay muddo badan hase ahaatee wixii hortaagnaa doorashada bilow ilaa dhammaan wixii hortaagnaa jubbaland iyo waxay ahaayeen puntland oo kolba geed marala ku xoqonayay oo kolba geed lugta looga saarayay iyaga oo danta ay leeyihiin aanu ognahay oo dowlado shisheeye dabada ka fadhiyaan iyadoo ay doonayaan dalka inay sagaadiyaan haddaysan maanta soo saareen go-aankaas waa ku faraxsannahay shacabka soomaaliyeed waxaana ka rajaynaynaa inay degdejiyaan oo fuliyaan waxaana kula talin lahaa doorashada inay dah furaan oo kursigii walba intii qofka ku tartamaysa ha ku tartanteen ay leyskeeda mucaawir qoraan oo qofkii alla waxalsan qaato taasna waa kula talin lahaa ma garataada horta weli waxbay bilaabeen leysun bay soo dejiyeen afar iyo toban qofa sida dadka maaragtay afar iyo tobankaa kursi sida loogu tartami doono iyo inta qofka ku tartami doontana weli may shaacin waa waxaan ka sugayno hase ahaatee inkastoo aanan soomaali cadaalad meelay joogtaba ka filayn haddana waxaan kula talin lahaa baruubal intii maaragtay suuragala u yar ekaysiiya in lagu wada tartami karo kursiga u yar ekaysiiya cadaalada tusa dadka taas waa mid jubbaland keliya maahane soomaaliya oo dhan u taalla marka waxaan doonaynaa inay bal wax u soo saaraan oo dalku sidan uu dhaafo oo marxaladan laga gudbo oo maamul goboleedada ay dedejiyaan doorashada oo waxay bal soo saari karaanba ay soo saaraanna waa mid loo aqoon yahay maalin kastoo doorashada dib u dhacdabana xumaan iyo dhibaata kasii kordhaysa waxaasoo dhan waa ragaa doorashada uu dib u fidayo weeye waa waxa dalkana baabi'inaya looma baahna waxa weeye isqabqabsiguna dhibaatuu keenayaa dibudhacu dhibaatuu keenayaa waxaa ka habboon doorashada guddiyaha loo xilsaaray mid khilaafaad iyo mid doorasho amni iyo mid maaragtay baaritaan iyo mid gobolba waa loo xilsaaray ragga la aaminay in loo daayo hawsha doorashadana la dedejiyo nimankaa maamul goboleedada ah ee doorashada ku dheganna ay doorashada faraha ka qaadaan oy leyska ay soo daayaan oo kursigii walba labaatan qof hadday ku tartamaysa ay labaatan kala diwaan geliyaan oo ninkii alla u calfo qaato doorashadana ay dedejiyaan sidaasaa damci noo ah
doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ilaa haatan waxaa laga dhowr sugayaa in ay soo saaraan amaba dowlad goboleedada hirshabelle iyo puntland ay qabtaan sidoo kalena jubbaland ayaa ilaa haatan afariyo toban xubnood oo liiskooda soo saaray kuwaasi oo doorashadooda ay shaaciyeen in la qaban doono balse ilaa haatan kuma cadeenin warkaasi kasoo baxay jubbaland waqtiga sida rasmiga doorashadooda ay u dhaceyso waxaana dowlad goboleedyada hirshabelle iyo puntland lagu baaqay in ay dadejiyaan arrimaha doorashooyinka oo xilligan la tilmaamay in waqtigii loogu talagalay aysan ku qabsoomi karin maadaama culeysyo badan xilligan la sheeganayo ku aadan hanaanka iyo weliba habka loo maamulayo doorashooyinka guddaan dhegeystayaal warkii caalamka oo subaxnimadan aad kala socoteen raadiyaasiinba ee muqdisho waanaga intaa cidda wararka iyagu ay sagaan waxay dib kaga heli karaan bogogga dhanka internetka aan ku leenahay nabadgelyo